kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta caqabadaha ugu badan ee hortaagan dhallinyarada waddanka gudihiisa ku nool ayaa waxaa ka mid a shaqola'aanta taasi oo ay dhallinyaradu iyagu ka siman yihiin camal la'aanta qaarkood aan wax ka weydiiyey ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay anigoo magacaygu yahay samarun abiib qalinle waxaan ka hadlayaa shaqola'aanta baahsan ee dhalinyartii ku timiday gobolka awdal dhammaan waxlaaliii wax la qabto iyo wax laga shaqeeyoon jirin wadankiioo sidii hore si ka daran usii xirxidhmay iminka maanta ahaan wadankiioo meel looga baxaa jirin dhalinyartii oo inay iminka dib tahriib u bilaabdo doonaysa waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjibiyeen ay doonayeen markay waayeen tanse waa aad aad iyo aad bay u dhaliilayaan shaqa aan u qalmin inay tahay bay ogyihiin qaar baan hankooguba ahayn oo doonaya inay qalin qaataan oy qalin ku shaqeeyaan laakiinse hadba nin jaamacad ka soo qalinjibiye kuule maba niyeysanaya ma haweysanayaba
haddaba shaqola'aantu maxay tahay maxaana keenay in shaqola'aani dhacdo waxaan wax ka weydiiyey su-aalahaasi aqoon-yahan maxamuud sheekh ibraahim oo isagu ka mid ah aqoon-yahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka awdal islamarkaasina ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama dadka ama qofka marka uu u diyaar yahay shaqada ee uu tababarkaygii hayo islamarkaana unan hayn shaqadii magaranaysaa uu qaban lahaa ama wuxuu magaranaysaa goobtii uu ka shaqeyn lahaa ama fursaddii unan haysan taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan shaqo la-aanta waxyaaba badan baa keena oo ay ka kow tahay xirfad la-aanta oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfadda ama tifetka wax loo yaqaano technicalka oo inuu wadanka ka maqan yahay waxaanad ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay ee qaxootiga ahaa ee ka yimiday wadamada jaarka sida yaman oo kale fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektarada kala duwan dhiska cuntada ama caterinka loo yaqaan lightka baabuur technicianska dhammaan waxaad moodaa inay fursada ka heleen waxaana uu suurtageliyey nooca xirfadda ay wateen ayay ahayd wadankeena waa wadan yar oo curdina wuxuu u baahan yahay number one inuu helo institutions waxaweyaan iskuullo lagu barto farsamada qodobka labaad ee shaqa la-aanta iyada keenayaan waa ta guud oo siyaasadda cad dalka taalla oo aan barmood garaynayn shaqo abuurka iyo dhalinyarada waxaa muhiima in xeerar iyo siyaasado ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada iskuullada iyo jaamacadaha kasoo baxaysa sidoo kale dhalinyaradu ma helaan fanka ama financeka markay shaqada yaree hore ee bilowga ay bilaabayaan suuqaasina uu ka xidhan yahay oo meel ay diin ka qaataan ama waxaweyaan inta hore barbilowga inay dhaqaalihi yar ay ku abuurayeenna inaynan haysanna waa qodob bay ka tahay nooca waxbarashada ee ay helaan dhalinyartu wiilal iyo gabdhabana qeyb bay ka tahay oo waxaad moodaa jaamacadaheynan macalin baan ahaa dhowr iyo toban sano marka dhalinyarada loo diyaarinayo waxbarashada ayaa sababta in ardaygaasi lagu ababiyo inuu shaqadoon noqdo balse laguma tababaro inuu shaqo abuurto sida uu mar kale inoo qeexayo aqoon-yahan maxamuud sheekh ibraahim waxaad moodaa in dhalinyarada lagu ababiyo in ay shaqaalanimo uun ay raadiyaan oo ayna raadin oon lagu ababin inay iyaga lafkoogu shaqo abuuraan waana ta muhiimka ah ee waxaweyaan dalka waxaweyaan ka badbaadin lahayd intaasoo kun oo dhalinyara oo iyaga laftigu culays dhaqaalaha iyo ekonomiga dalka ku ah oo ku biira liiska dadka shaqa la-aantu ay ka haysto wadanka caqliyadda odhanaysa inuu qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu magaranaysa waxbarashada ku dhiiri gelinaysa inuu shaqaalo u noqdaana waa qeyb bay ka tahay sidoo kale waxaa qeyb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga ay xooga saarayaan maalgashanayaan una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxaya inay shaqo ka helaan waa ganacsadi ganacsiyada loo yaqaano retailka oo inta badan ganacsigeenu wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho alaab lasoo dhoofiyo oo la retail gareyo la iibiyo waxaa laga yaabaa markaa in jain dhan oo isku xidhan oo kasoo bilaabmaya soo dhoofin soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haata ay wada gacanta ku hayso in yaroo koobana ay u shaqaynayso marka iyada lafteegu waxa weyaan in fursadaha ay iyo maalgashigaba xooga ay saaraan economic waxyaabaha inaga resourceska aan leenahay dalkeena beeraha ay ka mid yihiin ay ka mid yihiin warshadeyntu ay ka mid yihiin macdantu taasaa keenaysa in production sectorka markay galaan shaqo badan dhalinyaro fara badan ay ka helaan
sidoo kale cabdisamed cigaha bane oo ka mida macalimiinta baraha ka ah jaamacadaha dalka ayaan weydiiyey in manhajka waxbarashada ee dalka u dejisani qeyb ka yahay shaqala-aanta dhallinyarada waxbaratay
waa runo haashimow xidhiir baa ka dhexeeya manhajka dalkeena iyo shaqalaanta dhalinyarta ka baxa iskuullada iyo jaamacadaha oo inta badan waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta nooc walba ma jiraan dugsiyo gaara ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed waxyaalaha lacagaha ugu badan naga baxaan ee dadka wadamada kale ay noogu soo shaqo tagaanna waxaa ka mid a farsamadaas meelaha qaarna ay jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii baahidi waa la daboolay oo magaalooyinka qaar waxaad arkaysaa shaqooyin magaalooyin kale aada looga baahan yahay oo ay aanay shaqo haysan sida magaalada boorama haddaad tagto hodheelada waxaad arkaysaa tobankii qofee jooga waxaa laga yaabaa inaa sideed qof oo dhakhaatiira oo taqaskoogu aad u sarreeyo aad ku aragto oo aan shaqo haynin marka waxaa kaloo jira hadduu qofku wuxuu bartay maaha wax kala qaban lahaana manhajkeena kuma jiro waxa la idhaha citizen kuma jiro wax civic education la idhaha oo qofkii jeclaysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan oo qof walba ilmo kasta magaalada ku koro unbu dalkiisa u haystaa oo aqoon badan kama haysto goboladii kale iyo dadkii kale iyo sidii loo noolaa iyo wixii laysku hahaa iyo daljacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqala-aanta haysata dhallinyarada si guud meel kasta oo ay waddanka ka joogaan maadaama ay dhallinyaradu bulshada ka yihiin boqolkiiba toddobaatan waxaa jira waxyaaba uu xal u arko aqoon-yahan maxamuud sheekh ibraahim in shaqala-aanta jirta lagaga bixi karo xalku wuxuu ku soo koobmayaa un saddex qob qodob oo kuwa problemska keenay uun problemska hore aan soo sheegnay uun daaran kow horta waa in siyaasad caday ka taalo shaqo abuurka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa iskugu jirta qaabka waxa weeyaan shaqo shaqo lagu abuurayo dhalinyarada sanaadiiqda fanka ay ka helaan curriculumka waxbarashada ay ku waajibinayaan inay jaamacaduhu bixiyaan iyo iskuullada farsamadu oo waa in uu jiro qorshe cad oo dalka oo dhan u yaala oo sanad walba eegaya waxa loo yaqaano market driven courseska ama dalabka suuqa waa in loo eego waxbarashadan dhalinyaradu ay helayso waayo waxaad moodaa in xirfada dadka la barayo ay ka badan tahay suuqa waxa yaala dalabka yaala taasa iyadna waxay ku soconaysaa demand and supplyga wixii loo yaqaanay suuqa caadiga iyo iyo dadka kusoo biiraya qodobka labaad ee muhiimka ah xalku noqonaya waxa weeyaan in ay la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar ee ay dhalinyaradu jaamacadaha marka soo baxaan ama xirfadaha ay leeyihiin ay abuurayaan taasaa keenaysa inuu qofku waxawy tallaabada uu qaado isaga laftigiisa uu shaqo abuuro halkii uu ka doonan lahaa taasna waxay ka imanaysaa uun waxbarashada uu helo suuqa siduu suuqa usoo dhoweeyo iyo iyo maalgelinta ganacsatada oo maalgashi ka sameeya waddanka gudihiisa waxay qayb ka tahay xal u helidda shaqala-aanta haysata dhallinyarada iyo guud ahaan bulshadaba siiba haddii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga xeebaha waa kan maxamuud sheekh ibraahim oo inoo sharaxaya ganacsatada dalku ay maalgashato waxaa dalkeenu ku xoogan yahay ee uu leeyahay resourceka u ah row materialna lasoo saaro taasaa dhaqaalaha kor u qaadaysa number fara badan oo shaqaalahana keenaysa waa sida beeraha oo magaranaysa mashaariico ay maalgashadaan ay abuuraan iskaashatooyin beeraley ah oo waxna magaranaysaa dhul iyagu dhul fursad u helen dhulka beeraan ganacsaduna ay faa'iidada wax ku yeeshaan sidoo kale warshadaha saddexdaa qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur fara badan keenayso iyo kalluumaysiga of course waa halka aynu ugu xoogannahay oo soo kooskeena ama xeebteennu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada africa halkaana fursad baa taala waa dhexdaas oon tagay saylac ayaa saacad aan badda ku jirnay oon dabaalanaynay nin kalluumaysta ah oo garab raratada dadka loo yaqaano ah oo saddex afar kiilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyey taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saaraysaa ama ay fahan ayna fahansiinaysaa inay fursad halkaa ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeega oo la kalluumaystana halkaasna shaqo badan bay keenaysaa intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqola'aanta ee aniga oo ah haashim sheekh cumar good aan idinka soo diyaariyey magaalada boorem ee gobolka awdal tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo